magaalada buuliburda ee gobolka hiiraan weliba korortay dhimashada dadkuu saridii shuban biyoodka ku dilaaya magaalada weliba isbitaalka degmada booqday guddoomiyaga degmada buuliburda xasan maxamed cabdi isudubiga caafimaadka degmada doctor zakariya cabdirashiid cali iyo agaasimiga isbitaalka degmada doctor cabdilaahi maxamed cabdi si walan ku ogaadaan xaalada bukaanada ka jaraan isbitaalka degmada mas-uuliyiintiiyo booqashada kureed weliba bulshadanka baaqana inayo nadaafada ka dadaalaan sasaatoon aan waraabna biyo wasaqaysana waana hadiirsiyan isbitaalada bukaanada shubanbiyoodka kadhiya maanta waxaan joognaa xaruntii c t c degmadan joognaa waxyaabaha aadka noogu badan waa kiisaskii oo kalooraha aad shubanbiyoodka aada noogu badan dhimashadiina ayadan sidoo kale saakay oo kale hadda ilaa saddex kiis oo dhimashaa jirto kiisaskii admishinka cusba ayagana waa badan yihiin marka waxaan rabaa insha allah haduu ilahay inaan ka faa'idaysana barnamijkan aan laba barnaamij lagu wacyigelina suubino in dadka biyaha hubiyada cabaya in biyaha kalooriin ama biyo safeeyaha akuwa taabka waa inay isticmaalaan waxaa kaloo ugu muhiimsan qofka haddii uu shubmana oo la arkay in xarumaha bareyfatka ayna qabanin xaruntii c t c da loo aasteeyo xarunta shubanbiyoodka waa inay geeyaan waxaan kaloo haddana aan leeyahay ugu faa'idaysana barnaamijkan dadka bahda caafimaadka ah ee degmada joogo oo isbitaalada bareyfatka ka shaqeeya ama si volunteer ama dad shaqalaan ha haday rabaan dhammaantood waxaa leenahay isbitaalka waa inay imaadaan xarunta meersi imaadaan oo xarunta c t c da qof kastoo degmada caafimaadka uu joogo inuu halkaas imaado saaka waxaa soogu nimaadnay isbitaalkii degmada qeybtii c t c ga diyaarayda caloora oon ku talagalnay caloora outbreega kiisaskii saakay sidoo d m oga noo sheegay waxaa geeriyooday saddex kiis maalmihii hore shalay waxba nooma geeriyoonin daraadna laba kiisaa ku geeriyootay alxamdulilah hadda dadkii qaar recovery sameeyeen waa la diray waa baxeen isbitaalaadka barefadka ah degmada ku yaala sidoo arimogu noo sheegay waxaan ka codsanaynaa kiis walba ay arkaan suspect diyaarey ay ugu shakiyaan xatee shaki xatee arkid iska dhaaf ay usoo rifaargareeyaan xarunta weyn isbitaalka qaybteeda c t c da dadkana la wacyigeliyo ceelasha biyaha aada loo wacyigeliyo biyaha kaliir ka dhigaan kaloriin ay ku shubaan intaas iyo in ka badanba ay sameeyaan dadaal intay gaari karaan dadweynaha degmada buulibirta waxaa joognaa isbitaalka degmada buulibirta ee meris qaybtii c t c da oo kiisaskii shubanbiyoodka maalmahan lagu qabanayay runtii wixii warbixina aaramowga iyo agaasimaha ayaa nooga hadlay dhakhaatiirta aada iyo aaday u mahadsan yihiin sida hadda dhakhaatiirta ay codsatay dadka walaalaheenoo magaalada jooga ee cilmigan ilaahay baray waxaan codsanaynaa inay isbitaalka yimaadiin ay ka shaqeeyaan dadka walaalahoodan dhibka ay la qaybsadaan dadkuna ay qaataan wacyigelinta ee dhakhaatiirtu ay u soo jiidinaan mar walbana ay taxadaraan biyahana biyo nadiifa ay ka dhigaan intayna cabin ka hor ka hortag la sameeyo ka hortaggu wuxuu ka fiican yahay daaweynta marka waxa codsanaa wacyigelinta dhakhaatiirtu ay soo jiidinayso dadka degmada buuliburta iyo deegaanada ku xeeran joogaahu inay qaataan siday tahayna ay u qaataan ilaahay subxaanahu watacaala cudurkaa naga dulqaado waxaana rajaynaa in kiisaska dhimashada hadda ee la diiwaan geliyay ilaa lixda kiis la sheega in ilaahay intaas noogu simo waana ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa in kiisaskaas culeyskaas shubanbiyoodka oo halkaas noogu joojiyo